bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal galab wanaagsan qodobada wararka raadiya warsan kuwooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid a bulshada ku nool magaalada tanbeydhab ee xarunta gobolka baay oo ka hadlay faafitaanka uu sameynayo cudurka coronavirus goordhowey dowladda federaalka soomaaliya oo xaqiijisay in kiiskii ugu horreeyay qofkaba xanuunka coronavirus laga helay gudaha magaalada muqdisho duulimaadkii caalamiga ah ee ka baxayay soomaaliya oo gebi ahaanba la xayira muddo shan iyo toban maalmood ah booliiska gobolka bari ayaa bilaabay howlgallo qorshaysan oo lagula dagaalamayo kooxaha burcadda iyo kuwa maanka dooriya waxyaabaha ay ka ganacsadaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo amara duldhigay golaha wasiirada ee maamulkaasi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo dalaacsiiyey taliyo weerar afka ku qaaday madaxda dowladda federaalk soomaaliya wararka dibaddana waxaa ka mid ah afar iyo toban ruux ayaa geeriyootay kadib shil gaari oo ay dadkaasi waxyeelay ka soo gaadhay
media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxso warsan media network
warkii oo fidsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa goordhow waxay sheegtay in kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka ama virusidaha coronavirus laga helay muwaadin soomaaliyeed kuwaasi oo la sheegay ama kaasi oo la sheegay inuu ka mid ahaa tiro markaasi lagu karantiilayay waa muwaadiniin soomaaliyeed ee garoonka aadan cadde kadib markii dhowaan ay soo gaareen wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya marwa fawsiya abuukar nuur oo goordhoweyd ka hadashay telefishinka qaranka ayaa waxay sheegtay in la helay kiiska qof markaasi qaba xanuunka iyadoo sheegtay in la ogaan doono sida xaaladiisa caafimaad ay isku beddeshay kadib baaritaano dhowr maalmooda oo lagu sameeyey muwaadinkaasi waxay sheegtay uguna baaqday bulshada soomaaliyeed inay taxadar muujiyaan alana ka barisay in ummadda soomaaliyeed uu ka dulqaado inuu dhibaato u geysto xanuunkan coronavirus oo la sheegay in fara ba-an dunida uu ku hayo soomaaliyana kiiskii ugu horreeyey laga helay maanta magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa arrinkaasi ka hadashay
dadweynaha soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay lix iyo toban bisha maarso labada kun iyo labaatanka aan xaqiijinay xaaladii ama kayskii ugu horreeyey oo coronavirus ah sidaad la socotaan waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu haayay eraboorka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad uu ugu koreeyey waxay ahayd taxadar meel loo asteeyaa la geeyey waxaana laga qaaday subax walbana waa la dare waa la waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid nteen loo yaqaano saarkay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oon xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed waa muwaadiniin soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah sintomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meelay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan isbuucyadiio damboo dhan dowladda waxay wada dadaalo badan oo looga hortagaayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka haddii uu soo galo waxaa la sameeyey meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha ee cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar afar iyo toban casho dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid ee midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro wakhti yar gudaheeda meelaha dadka lagu karantiilaayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo ee aan bulshada lagu daynin ilaa laga hubinaayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna haddii ay caafimaad qabaan lagu daayo
taasina waxay ahayd wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo daqiiqado ka hor xaqiijisay in qof qaba viruska coronavirus la sheegay in laga helay magaalada muqdisho waxauna ka mid ahaa dad markaa dibadda ka yimid sida ay wasaaradda caafimaadka ay sheegtay dhinaca kale isla kulan deg deg ah oo golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu shir guddoominayey mudane xasan cali kheyre ayaa waxaa lagu go-aamiyey in siddeed iyo tobanka bishan gebi ahaanba la joojiyo duulimaadyadii caalamiga ee ka bixi jiray soomaaliya iyo kuwa soo geli jiray iyadoo arrinkaasi looga gol leeyahay wax ka ogaanshaha in xanuunkan uusan kusii faafin soomaaliya waxaana waddame ay deris la tahay soomaaliya sida ethoobiya iyo kenya daqiiqadihii lasoo dhaafay iyagunu sii kordhayay dadka qaba xanuunkan iyadoo dunidana weli aan si rasmi a loo helin daweyn markaasi looga hortagaya xanuunkan oo faraba-an ku haya dunida waxauna ka bilowday bilowgiisii waddanka shina xukuumadda federaalk soomaaliya kulankii ay yeesheen uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha kadib waxaa warfidiyeen kala hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo isna sheegay in kulankaasi uu markaasi ra-iisul wasaaruhu uu ku go-aamiyey in duulimaadkaasi la joojiyo iyadoo dib laga soo sheegi doono wakhtiyada kale ee xiga
ilaahay idinkiisa allah naga najiyeeyo cudurkan maanta oo taariikhdu tahay lix iyo tobankii bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka waxaa shir deg deg ah isugu kaayeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre shirkaas oo uu inoo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka soo baxay qodobada soo socda dowladda federaalk soomaaliya si ay oga hortagto una xakamaysto cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhammaadka siddeed iyo tobanka bisha march laba kun iyo labaatanka muddo shan iyo toban cisho ah micnaheedu waxaa weeyaan bisha siddeed iyo tobankeeda marka ay dhammaatay habeenkii lix saac la gaaro sagaal iyo tobanka diyaarad international ah mana imaan karto waddanka kamana bixi karto waxay dowladda ogolaasho gaar ah siin doontaa haddii uu ilaahay ka raalli noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadanimada iyo xaalado gaar ah
dhinaca kale dhinaca kale bulshada ku dhaqan gudaha magaalada tambeydhaba ee xarunta gobolka baay ayaa waxay ka hadleen faafitaanka xanuunkan coronavirus faafaahinta warkan maxamuud cali cabdulaahi ayaa eegaya hay-ado wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa kulan deg dege olan ku hadlaya khatartuusa kasii faafahaya ee udurka coronavirus iyo weliba yeenwirtay haana ku mid ee safiirada caalamka kurooga dalka iyo weliba hay-ado samafalka sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya yaa bulshada soomaaliyeed weliba yaan ka baagday intii laisku waayigeliy sidii luunka horseeda lahaayay udurka coronavirus sida khatarta udurkan uusoo luunka horseeda kora yaa wasiiradda caafimaadka ee soomaaliya fawziya abikar nuura ka sheegday inte la yaraaya meelo dadkiioo ka badanyin sada meelo shaagilka dhammow baararka iyo weliba meelo kaleda hataba baaqan a ku bahi wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya yaa weliba fikradii kudhiibidana hana ku mida bulshooyinta ka nool magaalada baydhaba welibaniyo hadhowaayana arrintan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya unana bulshada ka nool magaalada baydhabo ee rumaantii arrintaasi iyada handhawaana sababto maylaraa udurkaasi masiibo rabaaniye oonayto adduunka dhan wareegahayo bulshada soomaaliyeed khaasatan reer baydhabo maynka baaga inta maylaraa nadaafadii ka dadaalaan gaamoojo isku dhigaan wejijo dhigadaan haddii oonayto maylaraa howlaha qobodan oo kale yoonay gaamoojo andhignu raashin qaangna mis maylaraa wejijo gaamoojo ku idaalen may ba ilaahay ku dugan inta maylaraa qof kasta adduunka ku nool udurkaas ilaahay ku badbaadi khaasatan dadka muslimiinta tan kale iyada maasan dawladda federaalka dadaalahayta wax badan iyo qobatee jarta dhan caafimaad oo leera waa shay eed anfaylo inti ka hortag la suubi mayleray alwiqaaya khayro min alcilaaj ka hortaga daaweynta ku faylata howlaba intii ka hortaga iyada anfaylata bulshada ku nool bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool magaalada baydhabo may ku codsaday warbixinta mase codsiga dawladda hajiyada intiin aqbalnang intiinu muqaayeya yaraynang intiina nadaafada ilaalinang intiinu meelo wasaq ay isku xaagnan dareema ka horna magaaladana nadaafadan baahanta intaynu saagna magaalakaasna wasaqa ku dhalade subxaana watacaala inuu qobado ka hor ilaahay inuu qobado qodoa intan coin wacyigelinta lawada dowladda federaalka ee rakabaaqda inti la wacyigeliyo shacabka waa ankabaaqda nadaafada inti la ilaaliyo waa nadaafadii iyo walaas dadka ankabaaqdi eedyada waa umahadnagaan macalin ka hor yahaytii markay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya oye hormuudya kueta howloon diyaargaroowowka yowlaba koraseedowka ee udurka coronavirus yaan qubati shir degdege weliba niyo nasakoyana deeqbihiyaalka hay-ado qaramada midoobay hay-ado caalamiga iyo weliba wasaarado oyaa khuseyta wararka saxde dhinaga aaboqo covid toban sagaala weliba niyasin la wadaagase war-saxaafadeedkan olon korseedawa faafowka wararka been abuurka iyo weliba kutirkuteenta olanka danleye walwalgeliyowka bulshada soomaaliyeed
markana booliiska gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland ayaa bilaabay howlgallo gaar ah oo qorshaysan warkan waxaa ku faahfaahinaya wariyahayaga cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan maamulka puntland iyo weliba iyo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku bilaaban howlgalka xaqiijiyow guutaan ammaanka gobolka bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud iyo weliba bulshada magaalada boosaaso un kuma hadaliyey sidiyo un la shaqeeyaan laamo ammaanka gobolka bari gaar ahaan suqowka ammaanka socon ankabaaqe iniyo xaqeejiyaan waana la shaqeeyaan ciidamada howlgallada wadan iyo weliba use kacamaray iniyo gacan bir-e ka qobadan dadka unku mid hayna ciidamada ammaanka ee howlgalka wada islamarkaasna hubka ka dhex qaadayaan guda magaalada boosaaso guud ahaan ciidamada gobolka bari ku sugan oo dhan waxay ku amran yihiin ciddii aan shaqo ku jirin inay ku sugnaato xeryahooda gaar ahaan buliiska waxaan leeyahay saldhigyada kuka shaqaynaya sida wanaagsan inay dadka ugu adeegaan inay ugu dhibriyaan inay soo dhoweeyaan saldhigyadu gaar ahaan inay dadka si dhow ula shaqeeyaan shacab weynahana waxaan leeyahay siaad noola shaqayseen iyo si ka dhow waxaan doonayaa inaad noola shaqaysaan amnigiinnaan ka shaqaynaynaa ininkaan inii adeegayna adeegayaal baan nahay si wanaagsan baan rabnaa dowladda puntland madaxweynuhu ugu horreeyana ciidamada xilgaara iska saartay iyo waajibaadkii nala faray uu ahaa inaan ka shaqayno nabadgelyada iyadoo puntland uu ka socdo shirweynihii wadatashiga oo uga mahadcelinaya madaxweynaha puntland inka dambayntii weliba usa ciidamada unkabaaqay iniyo xoojiyan xiriirka iyo lulayin shacabka sidoo kalena inta iyo howlgallada wadaan ciidamada iyo ka horseedan ini garoonka diyaarado boosaaso iyo dekada oo lahanka dejiyi korna dharka lankasa hudhayda oo hore puntland unku mamnuucdi cabsulu ku qabo cudurka coronavirus waxaan kaloo u sheegaynaa dekadda iyo ayroboorada iyo kontaroolada sida uu sheegay taliyaha booliiska puntland amaamiirtii uu ka soo saaray qalabka hudhayda dharka ah inaan wax hudhaya socon karin marina karina magaalooyinka isu gudbi karin gaar ahaan annaga gobolka bari dekedana aysan ka soo bixi karin aanuna fulinayno amaamiirtii ka soo baxday taliska waajibkiina meelo badanna lagu hayo kontaroolkan hadda taagannahay wuu sheegay taliyuhu inay hadda hayaan qayb ka mida alaabtaas lana geyn doona xarumaha dowladda waajibaadka dowladda ka saaranna lagu fulin doono haddii allag
madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta oo isniin ah taliyaha ciidamada daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow gaashaanle mahad islaam u dallacsiiyey darajada gaashaanle dhexe madaxweyneha oo kulan gaara la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta ee ku sugan degmada afmadow ayaa ugu mahad celiyey shaqada adag oo ay u hayaan shacbiga iyo nabadgelyada ay deegaanadaasi kusoo dabaaleen war ka soo baxay madaxtooyada jubbaland ayaa lagu sheegay in gaashaalo dhexe mahad islaam uu iska diiday afgembi la doonayo in lagu mijixaabiyo nabadgelyada degmada afmadow taasi oo dowladda federaalka ay la damacsan tahay ayuu aliyiri meelo badan oo dalka ka mid ah waa sida warka loo dhigay madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa amar duldhigay golihiisa wasiirada cabdinaasir axmed mayow ayaa warkan faahfaahinaya
dhowaan yaa la filahaya inay golo wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle ini fidhiyo kuweeldhadan miisaaniyadda maamulka hirshabeelle sanad kun lamaada kun iyo labaatanka siyoon ansixiyaan waana lagu gudbiyo xildhibaanada maamulka sayti madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare yaka amari dhammaan golo wasiirada hirshabeelle ee kumagon magaalada jowhar gaar ahaan hanfasaxka kumagon iyo hankala iniyo si deg deg ee hankanagadan afhayeenka maamulka hirshabeelle daa-uud xaaji ciro oo faahfaahiyey warakubay madaxweyne waareya sheegay inay inti laku gudi jiro diyaargarowga horsheenowka golo miisaaniyada maamulka hirshabeelle sanadku lamaada ku iyo labaatanka ina golaha xaadiran maalmaha muddooyinka yar ama bilaha yar ee dhiman oo ay ugu horreeyaan in la hirgeliyo ama mataqaanaa la ansixiyo miisaaniyadda ee hirshabeelle ee labaatan labaatan iyo sidoo kale in la ansixiyo guddiyada kala duwan ee horyaalla golaha xukuumadda hadduu alla yidhaahdo kadibna loo gudbin doono baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha waxa uu runtii fariin uu u diray xubnaha golaha wasiirada ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka mid ah aan soo xaadirin fadhiyada golaha wasiirada ah ama aan fasax qabin ka maqan deegaanada hirshabeelle ka maqan waxau runtii fariin anoo madaxweynaha wakiilka ah fariintana waxaan gaarsiinayaa xubnaha golaha wasiirada ee shirar ka maqan waxaan leenahay xubnaha aan fasaxa ku maqneen xubnaha aan la ogeyn halka ama howlaha ay hayaan ee magaalada muqdisho ama meelaha kale jira waxaa loo baahan yahay inay ku soo xaadiraan muddo toddobaad ah magaalo madaxda ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle si howlaha muhiimka ah ee shacabka iyo deegaanka hirshabeelle loo haayo sidii loo samato bixin lahaa amarkuu madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare use duldhikii wasiirada xili shalay galankii dambe use reetanka nagadi jawhar ise oona maalmagu rogay magaalada muqdisho
warkaasi galabnimona waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhaba intii la xaqiijiyey afar iyo toban ruux ayaa geeriyootay tiro kalena oo ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay waddada weyn ee xiriirisa magaalooyinka mombasa iyo melindi ee gobolka xeebta ee laamu waddanka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo gaari kale oo ay saarnaayeen dad shacab ah kaasi oo gudaha waddanka kenya looga yaqaana matatuda taliyaha booliska ee gobolka xeebta rashiid yaquub oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shilkaasi uu ka dhacay ahaana mid sikadiisa u dhacay iyadoo baabuur badini ay waddada mashquuliyeen xilli tirada dadka xilli lagu warramayo in ay kordhayaan dhaawacyada qaarkood oo warbixinta lagu sheegay in laba ka mid ah ay geeriyoodeen kadib markii la geeyay cisbitaalka warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda warsan dhegaystayaal waa naga intaa